إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤمنون الله المؤمنين أجرا عظيما
marka laga reebo kuwa toobad keena oo wanaagsanaada oo qabsada kitaabka alle iyo sunnada rasuulkiisa una keli yeela cibaadadooda alle kuwaa waa la jirka mu'miniinta wuxuuna alla siin mu'miniinta ajar weyn janno